halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya buugga nolosha uu inoo soo jeedinayo ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa ismahaan waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aannu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegihiinna u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idin rajaynaynaa dhegaysi wacan halka aad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tale ama tusaale ay ku saabsan barnaamijyadan fadlan inoo soo qora cinwaankeena dib ayaynu idinkala soo socodsiin doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan kuu rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka kororsan doontid waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontaada xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse bal intii aynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexana xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
digestive system habka u taqaanidba waxa waa habka ee cuntada loo laqo iyo habka caloosha cuntada u gaarto iyo habka mataqaanaa calooshu markay cuntada ay shiido habkii qashin saarka ahaa ee saxaradu ay ka baxaysay mataqaanaa meelihii loogu talagalay marka saddexdaas qaybood ayaa digestive tract ee, system uu ka koobaya marka caruurta markay infection ku dhacan afka kaga dhacan waxaa meesha imaan karayo in cuntadii qaar ka mid ah mataqaanaa aanay sidii rabin ee u cunin markaasna waxay u keeni karaysaa macluul macluusha noocaas ah ayaa waxaa alaaba ka dhasho cudurro fara badan oo aad iyo aad khatar u ah marka cudurada caloosha ee keenana waa gooni kuwa mataqaanaa ee ku dhaca futada iyo meesha xarhaysta inay iyagana waa gooni marka waxaynu usoo kala qadqaadaynayaa habka kuwad oo stomatitis ah oo ah ah cudurro ku dhaca afka waxaanu ku xijinaynaa cudurada hookworm goryaan la yiraahdo oo asagana madhacirka ku jiro roundworm oo goryaan la yiraahdo asagana ku jiro madhacirka ku jiro tapeworm asagana oo la yiraahdo goryaan as naftigiisa madhacirka laga yiraahdo threadworm asaga naftigiisa waa goryaamada qaar ka mid ah whipworm waa goryaanada qaar ka mid ah summary chemotherapy intestinal worms ayaga naftikooda waxa waa xiliyada ay mataqaana kacsan yihiin ee qaryaamada qaar ka mid ah oo ayaga naftigooda marka ay bukoonayaan ama hawada ay ku halaabayaan oo mataqaana wax alla waxay oxygen ay u soo mari lahaa ee cunaha ay ama dhacaan ah caloosha ah markay ku bukoodaan ee rectal prolapse oo ah mataqaana dabada iyo mataqaana xarhaysta dhibaatooyin ku dhaca vomiting oo ah ee pylorispasm ah mindhicirada qaar ka mid ah oo aad iyo aad mataqaana u qabatima oo majiir sameeya ama intussusception wax la yirahda ayaa jiro intussusception waxaa weeye ee, hilibka xoolaha qaar ka mid ah oo laga qaado jirooyin laga qaada kaway waxaa kaloo jirto enlargement abdominal calool hoosaadka oo aad iyo aad mataqaanaa ay ku weynaato ama abdominal cram wax la yiraahdo ee, calool mataqaanaa ee, majiir kale oo ku dhaca caloosha marka waxaynu ka bilaabeynaya ee, barnaamijkeena koowaad afka afka sidaa ka warqabtiinba waxaa weeye waxyaalaha cuntada burburiya ayuu ku jiraya oo cuntada qofka bini-aadamka haddii dhagax haddii bir haddii wax kale la socon lahayd intaasba afka ayaa lagu burburinaya dhacanada slippery glandis la yaraada ayaa cuntadii burburinayo oo mataqaanaa cuntadii meesha ayaa lagu shiidaya cuntada markii lasoo shishiido waxaa loo qaadaya xagga cunaha loo qaadaya cunihii iyo naftakada dhacaamo kale ayaa ku darsamayo oo oo aad iyo aad mataqaanaa usu jilcinayo islamarkiina ee, laba dhuumood ayaa jiro midna hawadii iyo oksijiinka ayaa ka qaadataa oo kaarbonkana waa kasoo baxa midna cuntada caadiga ah ayaa marto marka waa isku garabyaaliin oo waa isku dhoweyno xagga hore iyo xagga dambe ayay kala qaabilsan yihiin marka cuntadii la laqo oo cunihii ay gaarto waxaa jiro boloog yar oo ah mataqaanaa stop meel la yiraahdo caloosha ayaa usii furmayso caloosha meeshaas ayay cuntadii gelaysaa markii cuntadii gasho dhacanadii mataqaanaa ee, hydrochloric acidka ah cuntada burburinayay ayaa caloosha soo gaarayo saliifarkaradiska meesha naftigiisa isbedel ku dhacayo ee, acidkii ayaa caloosha mataqaanaa ee, ka bedelaya cuntadeedii wax ka bedelayo oo cuntadii way burburaysaa marka caloosha afkeeda hore ee albaabka ahaa waa xirmaya marka ee, meeshii cuntadii markay burburto ee, fitamiinada loo yaqaano twelve ayaa qaadanayso bristaliskiska kaga qayb qaadanayso oo ama bristalasis wax la yiraahdo oo bur- luxluxa caloosha ama warwareejinta caloosha qaabilsana marka alaaba mar allaa markii mataqaana cuntada ee burburtu way kala baxaysaa qashinsaar iyo waxay u kala baxaysaa maxaa la yirahdaa nafaqo marka qashinsaarkiina waxay maraysaa madhacirada waaweyn ayay maraysaa ee madhacirada yarana waxay noqonayaan kuwii mataqaanaa dhacaamada soo nuugayay marka goryaamadan qaar ka mid ah waxay fadhiisanayaan madhaciradaasiti wax soo nuuga oo alaaba waxay iskaga nolyihiin madhaciradaasi ku nolyihiin marka way kala dudubi yihiin qaar shuban ayay keenayaan qaar bronkiitay keenayaan oo neefsiga iyo waxaas ayaa xumaanayo qaarna mataqaanaa animiay keenayaan oo waxaa dhalinaysa mataqaanaa dhiig xumo iyo tabardarra ayaa dhalinaysa marka ay arrimahaas inta kusoo food saaraan ayaa waxaa loo baahan yahay inaad kala garatid oo aad mataqaanaa la socotid marka cudurada afka waa farabadan yihiin ee, waxyaalaha keeni kara afka in mataqaanaa cuntada aad qaadan weyso kansarka ka mid ah ee, bakteeriyada qaar ka mid ah ayaa ku jiri karayo waxaa ka mid ah ee, nabro kale oo oo ka iman karo cudurro hoosaad kugu dhaco oo afka mataqaanaa waxyeeleyn karaya marka intaasiti cuntada qaar ka mid ah afka haddii mataqaana bir ama dhagxaan ama mataqaana dhalooyin ee la socdo iyagana afka dhibaato jirta marka afka hadda wax kala qawaysid meeshii macaluul ayaa imaanayso macaluushina waxay keenaysaa in ay jirkaaga saama ku yeelato oo cuntada aa qaadan weyso oo cuntadii mataqaana haddaa qaadan weysana noloshina ay ka mataqaana baaba-eyso
sidaan horeyba idinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah marka la eego jiritaanka bini aadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad dhuuxday kana faa'iidaysatay waxyaalo fara badan haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysid talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsii ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuq boosto afar labo labo toddoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhowaada heestan waxaa hubaala inaad ka hesheen heestaasi iyada ah haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkii xiisaha lahaa ee inooga imanayay kitaabka nolosha ee quduuska ah casharkeenna maanta waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil bal inta ka horeysa aynu dhegaysanno qasiidada ilahamaanka ah ee soo socota
xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay digaciise maki xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay digaciise maki shaydan wanacaya shaydan wanacaya shaydan wanacaya digaciise maki shaydan wanacaya shaydan wanacaya shaydan wanacaya digaciise maki waan jecelahay waan aamanayaa waan weyninayaa igacise masiix waan aaminayaa waan sarraysiinayaa waan aqbalayaa igacise masiix xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay igacise masiix xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay igacise masiix
walaalayaal maanta waxaan baranaynaa wax casharadii lasoo dhaafay ku saabsan oo maaragtay aan idinkaga tegay oo idin iray waxaan kasii baran doonaa casharadeenna dambe taasoo ah dhimashadiisii yooxanaha babtiisaha waxaanu markii hore barannay ee cutub lasoo dhaafay waxaan ka barannay in uu xirnaa oo herodos uu xiray laakiin maanta bal aan aragno waxaanu idin akhrinayaa sidii loo xiray iyo sababta uu loo dili doono aayadaha afar iyo toban cutubka afar iyo toban aayadaha kow ilaa laba iyo toban ayaan akhrinayaa waagaas taliya herodos ayaa warkii ciise maqlay oo wuxuu midiidintiisii ku yidhi kanuu waa yuuxana babtiisaha kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay sidaa darteed shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqanaynana waayo herodos baa yuuxana qabtay oo intuu xiray ayuu u xabisay walaalkiis filibos naagtiisa herodiya awadeed waayo yooxana wuxuu ku yidhi xalaalku ma aha inaad haysatid oo goortuu doonay inuu dilo dadkii badnaa ayuu ka baqay maxaa yeelay waxay u haysteen sidii nebi oo kale goortii maalintii la xasuustay dhalashadiisii herodos timid gabadhii herodiya ayaa dadkii dhexdiisa ku cayaartay oo herodos ayay ka farxisay kolkaasuu dhar ku ballan dhaar ku ballan qaaday inuu siiyo wixii ay weydiisataba iyadoo hoo hooyadeed horay ula soo talaysay ayay tiri halkan hero igu soo sii madaxa yooxana babtiisaha boqorkii waa calool xumaaday laakiin dhaarintiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuu ku amray in la siiyo markaasuu cid diray oo yooxana bab xabiska madax lagaga saaray madaxiisana waxaa lagu keenay xeero oo gabadhii alla siiyey iyaguna hooyadeed bay u geysay markaasaa xertii timid oo mididiisii qaateen madaxiisii qaateen oo aaseen kolkaasay tageen oo ciise u warrameen walaalayaal waxaanu aragnay diladda ama siduu ku dhintay yuxana babtiisaha inay ahayd wax ku saabsan run sheegidda maxaa yeelay wuxuu ka barayay wax ku saabsan guurku iyo qofka saxda oo la guursan karo waayo herodos iyo herodiya markii hore waxay iska fureen kuwii ay qabeen herodos naagtiisa uu furay herodiyana ninkeeda ay furtay si ay maaragtay iisu guursadaan laakiin waxay fahmeen ma aragtaa in uu maaragtay yooxana babtisyaa uu ka hortaagnaay oo ku lahay sidaasay xalaal idinma aho laakiin haddii ay xalaal u aheen walaalayaal waxay ahayd inay ogaadaan sida saxda eh ay ku suubin lahaayeen laakiin waxay u arkeen inuu u ahaa horistaag xun ama dhagax weyn oo laga tillaabsan waayey marka herodiya waxay aragtay in sida kelix oo looga fakan karo oo herodos uu iyada u guursan karo inay tahay haddii ay gabadheeda haysto waxba kale oo hiilad ay weydiisanin laakiin ha weydiisato madaxiisa saas ayay ku weydiisatay oo maadaama uu herodos uu ballan qaaday oo wadaadihii iyo dadkii weyne hortooda ku ballan qaaday ma uu diidi karin laakiin saas daraaddeed walaalayaal haddii aan ognahay waxyaalaha runta eh waa inaan u istaagnaa oona runta ka sheegnaa haddii ay daldalaad nagu noqonayso ha nagu noqoto laakiin sidaan horey u soo aragnay mayadayna ha ahaato maya oo haa haddii tahayna haa hanoo noqoto laakiin naftayna aan dhowrayna daraaddeed ayaan ugu gudbin jidka saxda eh waayo sidaan horey usoo arki doono kii runta daraaddeed naftiisa u beelaa waxaanu arkaynaa inuu naftiisa badbaadin doono laakiin kii naftiisa badbaadin rabo inuu maaragtay waxyaalaha adduunka ku noolaado inuu gefi doono walaalayaal aanu runta ku dhaqanno ee wax kasta oo na hor imaado haddii ay tahay wax xalaal eh aan ka hor tagno laakiin haddii ay tahay wax run ehna aan oq- aqbalno aanna ogolaanno waxyaalaha noola sheegayo
dhegeystayaasheenna sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadeena aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax talo ah ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoraa ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misesyamungu intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbiga ha idinla jiro